waxaa socotaa qalalaasa yaa ka socotaa waddanka kenya marka aniga hadda nin siyaasa ku jira miihi waxaan nahay oday shaqada ka fadhiistay oo gurigiisa iska joogaan nahay laakiin haddaad siyaasa ku jirto iyo haddaad siyaasa ku jirin haddaad oday tahay iyo haddaad wiil yar tahay iyo haddaad gabar tahay iyo haddaad habar tahay dhibkaa nin walba uu soo gaari marka inaan ka aamusno waa ila ahaan weysay inaan u dayno madaxdii ee siyaasada ku jirta keli maxaa yeele arrintaa arrin nin walba dhib u keeni waayo marka waxaan meeshan maanta aan raba inaan la hadlo dhallinta kenya dhallintan mudaaharaadka wadaan ay leeyihiin waxaan bedelaynaa dowladda dhallintaasaan raba inaan baaq u diro arrintii aad keenteen waa arrin aad u wanaagsan waxaad sheegteen waddankan canshuur badan in laga qaado dadweynaha waxbana aan lagu qabanin beecii alaabtii cuntadii muhiimkahayd kulli inay cerka isku shareertay saasaad sheegteen marka waa arrin aad iyo aad gacan laydinku siiyey waa lagu farxay dadka wadaniinta kenya maxaa yeelay odayaasha iyo maamooyinka intay tagaan mudaharad ma samayn karaan maxaa yeelay maba carari karaan haddii haddii teegaas lagu soo tuulay idinka waad waad awoodaan waa lidin dhegaystay si fiican baan idin dhegaystay hawshiina si fiican bay dowladda u dhegaysatay waxaad tiraaheen ha la bedelo finance biilki madaxweynaha waa ogolaaday waxaad dhahdeen dowladda kala dir wuu kala diray dowlad cusuban dhis baad dhahdeen wuu ku tala jiraa waxay ila ahaan lahayd eega inaad nafaasiisaan maxaa yeelay inniga niyadiina way fiicnayd waxaad rabteen mudaaharaad nabadgelye inaad samaysaan laakiin waddankan kenya lagama yaqaano mudaaharaad nabadgelye lagama yaqaano waa waddan tuugadiisa ay badan tahay dhibaatadiisa ay badan tahay marka waxaa lagu sameeyey arrintii ayada ahayd si xun baa loo isticmaalay maxaa yeeley tuuganimaa loo bedelay waxaa la dhacay waxaa la jijebiyey tukaamadii alaab baa la xaday dad baa la dilay dhibaato badan baa dhacday marka waxaan ka codsanayaa dhallintan ilmahan reer kenya oo ilmaha nagi ah maxaa yeelay ilmo kenya kulib waa ilmaha naga weeye maxaa yeelay nimankan la yidhaah jenz waxaa maqlay waa dadka dhasheen after ninetys marka waa ilmihii aniga aan awowa ahaa weeye kuwan kuwaasaa waktigaa dhasheen marka kuwaasay isleegyihiin marka waxaan ka codsanayaa eega waalidan maqlay inaad joojisaan fawdada fawdadan aad joojisaan dowladdu waydan maqashay warkiina waa la dhegaystay waxaa weeye dowladd haddaad rabto inaad beddesho waxaa lala sugaa wakhtigii electionka haddaad ka rabto inaad aad beddesho wuxuu electionka la gaarin waxaa weeyo waxaa meeshaas ka dhici fawdad baa ka dhici dagaal baa ka dhici waddanka burburi waxaa daliil idigu ah waddamahan jiiraanka aan nahay meesha hadda aan joogno soomaaliya ay u dhowdaha dowladdii baa xoog lagu bedelay afartan sanay kusii socotaa hadda dowlad dowladda waa degilaha soomaaliya suudaan waxaa artaa ka taagan weel walba waxaasaa ka dhaca waad ogtihiin wixii ruwaanda ka dhaca wixii ka dhaca waad garanaysaa meel kasta marka waxaa idinka codsanayaa inaad fowdada joojisiin inaad registration qaadataan aada isqortaan electionka aada ridaan ruuto haddaad rabtaan inaad ridaan electionka rida waa garanay iniga waxaad leedihiin hadda haddaan election ridno waana laga xadi way jirtaa in wax la xado waddankan kenya laakiin waxaa wax la xadaa markii xisaabta isku dhadhowda haddaabad kulligiiba aada ridaan xisaabta ay noqoto aad ka badisaan saddex milyan afar milyan aad ka badisaan wax xadi kara male